silan dardargeliy howlo shaqo ee ku dareera isbitaalka deegaanka biyacadda islamarkaasna longhubey shaqada usaan haya deegaanka iyo waliba gudoomiyaha deegaanka biyacadda ee gobolka shabeellaha dhexe usaa kormeer hindheindheenge kaseeda isbitaalka walibana isbitaalka ka dhawaayay gudoomiyaha dhaqaatiir sheelduban iyo maamulka isbitaalka ankoreen hana kumid ee howlwadeenada isbitaalka iyo waliba gudoomiyaha ankuwarbiyana sadan shal dareerta shaqooyinka isbitaalka iyo baahyo sheelduban ku jara kormeerka gudoomiyaha uu soo kormeelay meesha caafimaadka waa ku taageeraynaa waana soo dhawaynaynaa wax badan ayaa ka bilowda deegaankan caafimaad aad u tayaa badan oo muhiim ahay waxbarasho oo farii ah ayaad magaaladan ka bilaabatay wixii dhimarna insha allah waxaan rajaynaynaa inay lasoo dhammaystiro mudane gudoomiye kusoo dhawow xarunta caafimaadka biyacadde waan kaaga mahad celinayaa booqashadaada iyo nagamaqiintaada maalin kasta loogu timaado xarunta caafimaadka waxaa la furay afartii maaj waxay shaqaynaysaa muddo ku dhow saddex bilood waxaa la qaabilay ku dhowaad afar kun oo bukaan ayaa qaabilnay waxaa ilaahay mahadiisa bukaanada badan aan qaabilnay in ilaa daawada ay kasoo bixiyeen feedback fiican ay kasoo bixiyeen maalmahan waxaa kaloo jiray shurbiyood ayaa jiray oo nolo keenaayay waxaan siinayna dadka wacyigelin qof dadka noo imaado in xarumaha caafimaadka ay tagaan shurbiyoodka si loo daaweeyo oo loo siiyo daawiin ku habboonaay waxaa kaloo ilaahay mahadiisa in labada juun bishaan labadeeda xarunta lagu bilaabay dhalmo oo anaga aan mas-uul ka nahnay qof kasta oo noo timaado inaan u sameyno dhalmo marka waxaa waaye mudane guddoomiye kusoo dhawow xarunta caafimaadka biyacaddi kusoo dhawow waxyaabaha oo baahida jirana waxaa waaye si gooni aan kugu sheegnay marka waxaan kaa codsanaynaa in baahiyahaas aan si khaaska kugu sheegnay in xalla sheega nala soo dhammaystiro dhanka kale gudoomiyaha deegaanka biyacadda ee gobolka shabeellaha dhexe cabdi qoragaab cadow ayaa ku hadlay ujeedka kormeershay muhiimada lagu leeyahy maanta waxaan soo booqanay isbitaalka m c hka deegaanka biyacaddo oo shaqadii aad aad uga socoto bukaanku u fadhiyo ayaan soo booqanay magaaladan waxaa waaye in muddo ayay isbitaal la eeday dhowr iyo toban sano mayn lahaynin in daawo meel lagu daaweeyo dadka information ayn ma lahaynin waxaa ilaahay maadiisa marka inaa xilligan hadda ay helaan dadku isbitaal ay ugu soo hagaagaan daawo la-aan ay ku helaan ayagoo laftoodu ay ku bogsadeen aad iyo aadna ugu diirsadeen waxaan uga mahad celinaynaa hay-adda iyo wasaaradda caafimaadka intaba waa uga mahad celinaynaa bukaanadan waxaa magaaladan waa magaalo weyn oo aad weyn oo deegaan weyn oo u baahan dhigmo u dhigmo u maqalmaan dawooyinka loo keeno iyo isiyo magaaladu isuma qalmaan hay-adda allah iyo wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa in ay daawada daawo degmo ay keenaan degmo meeshaanu degmo waay degmo maanaa tuulo camalan loo isticmaalo marka waxaan ka rajaynayaa inay degmo camal ay u isticmaalaan dadkuna bukaankuna aad iyo aadaa loogu nastay lafahaantoodu dadku marka waxaa waaye waxaa loo qaadi jiray magaalooyinka qofka hadday jireen hadda meesha meeqa bukaana la keenay biyaha ku gaan waddadan dhowr oo kiiso oo foolaha la keenay oo u dhimo lahay laftoodu in haddii baabuur la saaro waddada aan ka bixi karin oo u dhimo lahay ayaa lagu umuliyey meeshaan oo hadda ku bogsadeen hadda sanadka hore oo kale intayna meeshaan imaanin waa gudbinay markii kormeerkoodii horreeyaan ku gudbinay in ay afar qofood ay ku dhimatay kalamisa u dhinteen iyo fool intaba ay u dhinteen ayagoo safar ku jiraan ay ku dhinteen ayaanu gudbinay tii hore waa laga bogsada marka waxaan ka codsanaynaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-addaba intaba waxaan ka codsanaynaa in aad iyo aad daawada loogu soo kordhiyo meeshaan daawo fiican oo tayo lahaa laga hela dadkuna ay keleen farmashiyaasha iyo isbitaalada ku yiileen dadku waa ka leexdeen marka waxawaaye dadku meesha waa la qabsadeen waxaan rajaynaa in aad iyo aad loogu badi doono ugu soo badisiin ayaan idinka codsanaynaa insha allah haddii la yidhahdo waxqabad badan aa lagu hayaa meesha ka dhacay waxqabadkaasoo ah in dadku shaqadooda ay ka adkaadeen dadka ka shaqeeya meesha deegaanka aad iyo aad ay uga shaqeeyaan habeen iyo maalin qofku haddii ay loo soo yeera hataa habeenkii ka shaqeeyaan waxaana looga baahan inay dadka hore u shaqeeyaan marka waxaan codsanaynaa in dawooyinka iyo qalabka dhiman oo hadda dhiman oo baaritaan shaybaarkii oo kale iyo waxyaabaha badan oo ka dhiman in loo soo dhammaystiro ayaan codsanaynaa